guddoomiye bal marka hore kusoo dhowow radio kismaayo waxaad nooga warantaa bal degmada badhaadhe iyo deegaanada hadda aa ku sugan tihiin iyo waxyaabihii ugu dambeeyey hawlihii ugu dambeeyey qabateen
iyo waan dhowahay aniga waxaan joogaa jiirta hore oo degmada badhaadhe gaar ahaan buurgaa waan joogaa iyo meesha udhex jira iskaamboni waa gartay hawlaha amnigu maanta ku jirnaa nimanka cadowga ah oo nagu soo duulana waan kharajaynayna saacadaha soo socda insha allah inaan gacantir ku qabanno waa gartay ma wax dagaal ah ayaa dhacay oo hadda mataqaanaayey ciidamada soo duulay iyo ciidamada jubbaland dhex maray may weli wax dagaal dhex mar ma jiraan waa gartay hadda marka diyaar garowgiinna iyo hawlihiinna bal ka warran sidee yahay xaaladda hadda meesha aad deegaankaa ku sugantay mar walba ana diyaar baan ahay dee wax naga ciidan baan ahay oo mar walba diyaar baan wax dhib oo naga dhow yaala ma jiraan deegan baan ku jirnaa waa gartay joogno xaggee baa ku Waa kaa.
wajahan tihiin marka saacadaha soo socda waxaan rajaynaa saacadaha soo socda inaan gaarno insha allah taas iskaamboni haddii aan laydmo
haa waa gartay
goobta
bal ka waran marka een, hadda howlaha iyo qorshayaasha een, la doonayo in lagu gacanta lagu dhigo rais kamboni hawsheeda say u socoto iyo diyaar garowga ku aadan arrimahaasi kole haddii aniga dirdirgerin baan wadnaa iyo inaan diyaargaloob iyo meesha inaan sidaan mataqaanaa gacanteena ugu soo noqon lahayd aan rajaynaynaa insha allah billahi kariim marka dee hadda kole wa kaba sii dhaci doona insha allah waa gartay waka
Ee, bal ka waran iyaga dadka deegaanka een, arrimahan hadda sidee ugu diyaarsan yihiin iyo qaabka ay uga qayb qaadanayaan kole anaga dee shacabka degan deegaanka aad bay loo soo dhaweynayaan mar walbana iyagaan wa shaqaynayna waayo deegaanka anaga jubbaland baa nahay oo meesha jubbaland baa xukuntay nimankan usagoo yimid haddee islamaba jaan qaadi karaan islamaba yaqaanaan waa niman marti oo beri lasoo lasoo mara hagaabiyo oo beri iska noqoni doono waa gartay dadka ma- marhabaabanayaan oo waqti ilmaha waqti ay kulmaya mooyaane hadda niman inay wax sii kala sameeyaan ma- inay ma umalaynaya waa gartay dadka warar been abuur ay sheegayaan oo ku saabsan in ciidamo jubbaland ka baxay ay maaragtay een, meelo kala galeen arrimahaasi bal maxaa xog ka haysaa waayo waxaas de waa iska been awogu dadka waad garan kartaa aniga iyo hadda joogo la yidhahda meesha jidor ka sugan baa leeyahay guddoomiyihii gacantan kusoo dhignay waan helnaa isaga ciidamadiisa marka waa waxyaala noocaas oo kale wax la sheegaya waa gartay marka waa iska been abuur Eh, warka wuu iska soo caddaan doonaa ciddii meesha ku dambayn doonto waa gartay ee, dadka ku dhegaysanaya ee reer jubbaland ee jooga waa maxay fariinta halkan aad u marinayso oo aad maaragtay aa u dirayso waxaana fariin u diray haddii in dagaalka laga qayb galo jubbaland ee meel kasta ay joogto shacab iyo ciidanba ciidda hore la yimaado deegaankeena waddankeena aan difaacno adowga nagu soo duulana aan gacan bir iskaga qabanno waa gartay wakulkaa aad aa u mahadsan tahay aya shan inaga maqan